waxaa sar u kac laga dareemayaa qiimaha hilibgeela lagu iibiyo suuqyada magaalada baljeyne kadib markii yaraadeen xoolihii la keeni jiray suuqyada magaalada kiilada hilibgeela ayaa hadda suuqyada magaalada baljeyne ka mariso qiimo dhan sideed doolar halka markii hore ay ahayd shan doolar qaar ka mida ganacsatada iibiye hilibgeela ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qiimaha hilibgeela iyo waxyaabaha sababay sar u kaca magacayga waa ciin cadaawa xuseen sarakaca geela qaali waa geelama kiiladii waxay maraysaa siddeed doolar ma garat qaali waxa uu geeliyaa nagu qaaliyoobay oo oo la waayey ma garatay geeliyaa la waayey saasuu qaali nagu noqday geela ilaa iyo bishii soon ka horraysay soondheere ka horow qaali nagu bilowday ilaa haddeer waa nagu socdaa marka raqiisi noo fiican marka qaali yahay waaba maxaa khasaarileen ba ku jirnaa maalin kasta khasaarileen ba qaadanoynaaye bulshada waxba ma haystaan waa wada baahan yihiin bulsha dhan oo wada baahanaan dhexdaa ugu jirnaa sabaha garsi ma aha maanta waxaan qalnay lix neef waa kawaanka dhanya annaga hal neefaan qalnaa magacayga waa kabtan cali yuusuf siddeed dooraa u badan awalkoole lix dool shan dool xoola'aanta shida marbase waa mid tabartiisoo gadana markuu qaali yahay anoo fiican maasha allah talyoonkeeda waa ka helaa ilmaheeda talyoonkeeda waa ka maaraystaa aniga khaasatan hal neefu geelaa qaba sarawkaca hilibgeela ayaa xiliyada uu qaaliga noqdo waxaa saameyn xoogan kala kulma dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan